أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu lcalaq ka mida ama suuratu iqra labada magacba waa leedahay suuradda qaarna suuratul akram ayay yiraahdaan laakiin suuratu lcalaq iyo suuratu iqra ayay aada ugu caan tahay suuraddan marka qur-aanka suuraddii ugu horreysay waaye ee soo degto yani aayadii qeybteeda hore ayaan u jeedaa aayadaha hore waa aayadihii ugu horreeyey nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama lagu soo dejiyey isagoo qaaru xiraa ku cibaadeysanayo ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam malakuljibriil oo u yimid isagoo qaaru xiraa ku cibaadeysanaya ayaa malakuljibriil uu u yimid marka ayaa waxyigii uu ula yimid oo waxa uu yidhi iqra' marka ayuu wuxuu yidhi maa ana biqaari'in anu ku wax aqrin karaa ama wax aqriya maahi waa qabtay aad ayuu u qabtay ilaa dhibaato ama mashaqo uu gaarsiiyey dabadeed haddana waxa uu yidhi iqra' aqri qaala maa ana biqaari'in buu yidhi mar labaad buu sidii ku celiyey mar saddexaad markii dambe ayaa marka waxau yihi iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq aayadahan baa marka kusoo degay saa darteed marka awalu maa nazala cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ugu horreeyo nebiga korkiisa kusoo dego aayadaha hore ee suuraddan ka mid ah ayay tahay qiraa'ada iyo lagu bilaabay ee la yidhi iqra' nebiga la amrayna waxay tusaysaa qiraa'adu inay aasaas cilmiga ama waxyiga ay u tahay ayay tusaysaa kitaabada iyo qoraalkana nicmadeeda rabbi subxaanahu watacaala suuradda waa ku muujiyey iyo qalinka nicmada yacnii ku jirto waxyaabaha dhan bay marka suuraddu ay ka warramaysaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim iqra' aqri bismi rabbika mustaftixan xaal aad tahay mid ku furfuranayo bismi rabbika rabbigaa magaciisa adoo ku furfuranaya aqri alladii rabbigii oo khalaqa abuuray kulla shayin shay kasta abuuray khalaqa wuxuu abuuray al-insaana insaankii buu abuuray min calaqin dhiig xinjir ah ayuu ka abuuray xaggii iqra' aqri wa rabbuka rabbigaa al akramu weeyaan kan maamuuska badan ee wanaagga badan weeyaan rabbigaa deeqda badan alladii allihii weeyaan callama baray bilqala callama baray alkaatibiina kuwa wax qoro bilqalami ku baray qalinka wax ku baray callama wou barbaray alle al insaana insaankii buu barbaray maa shay buu baray lam yaclam ounan ogeyn hore aan u ogeyn ayuu rabbi baray insaankii aayadahan hore marka waxay ka waramayaan de sidaa waxyigaa iyo qiraa'ada in nabiga lagula bilaabay marka allah wuxuu leeyahy iqra' aqri bismi rabbika mustaftixan xaal aad tahay mid ku furfuranayo bismi rabbika rabbigaa magaciisa adoo ku furfuranayo waxa laala marka wixii la bilaabayaba bismi illahi raxmaani raxiim in lagu furfurto oo yacnii kaalmada magacaa rabbi subxaanahu watacaala iyadoo la kaalmaysanayo yaa nebiga marka waxaa lagu yidhi iqra' aqri mustaftixan adoo ku furfuranayo xaalaad tahay mid ku furfuranayo bismi rabbika rabbigaa magaciisa alladii rabbiga oo khalaqa abuuray wixii uu abuuray lama sheegin oo marka macnuhu waxay tahay khalaqa kulla shayin abuuray wax allaale waxaan koonkan korkiisaa rabbigii abuuray iqra'dana waxa la akrinaayo lama sheegin iyadana oo muxuu akrinayaa nebiga iqra' aqri maa yuuxaa ilayka waxaa lagu waxyoonayo aqri mustaftixan adoo ku furfuranayo bismi rabbika rabbigaa magaciisa adoo ku furfuranayo alladii rabbiga oo khalaqa abuuray kulla shayin abuuray wax kasta khalaqa abuuray al insaana insaankii abuuray min calaqin xinjirka abuuray marka culimada mufasiriinta qaar waxay leeyihiin min calaqinta waxa loo leeyahay oo aan loo dhihin maxay tahay aadam iyo ciidda in laga abuuray iyo aan loogu sheegin bacduhum baa marka waxay leeyihiin de iyaga ma aynan garanaynin aadam iyo hab loo abuuray iyo dad kitaab iyo waxyaqaanana ma aynan ahayn laakiin waxay fahmayeen insaanku inuu de mani iyo xinjir iyo waxaa inuu ka ahaanayo iqra' waa lagu celiyey haddana aqri ayaa la yidhi maa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonayo wa rabbuka rabbigaana al akramu weeyaan mid deeq badan wamin karamihi iyo deeqdiisana waxaa ka mida adigii oo maka joogoon waxna aqrin karin waxna qori karin ayuu wuxuu kula soo doontay yacni uu kuu doortay inuu kuu waxyooday oo cilmigan qur-aanka ayuu rabbigaa ku siiyey marka deeq badnaantiisaba taasaaba ka mida nacam adigoo dad umiyiina lagaa soo dhex saaray inuu cilmigan kuu yeelay iyo waxyigan uu kuu doortay waa min karami rabbika rabbigaa deeqdiisa waay deeq badnaantiisa ayb alladii allihii callama baray bilqalami qalin wax ku baray callama mafcuulkeeda waa go-an yahay isagana alladii callama alkaatibiina dadka wax qoraya allihii baray bilqalami qalin wax ku baray inay wax ku qoraan marka halkaa waxaa ku jirta marka nicmatu lkhadi walkitaaba wax qoridda iyo yacni farta muhimadda ay leedahay waayo ilaahay subxaanahu watacaala awal ma wixii ugu horreeyay oo soo degay wuxuu nabigiisa ugu gallad sheeganayaa qiraa'adii iyo kitaabadii labadaasaan cilmiga asaas u ah oo qofku marku inuu cilmi barto uu rabo sida wax loo qoro loo akriyo ayuu ka bilaaba markaa wixii ka dambeeya cilmigii iyo baabkiisii uu geli karaa marka qalinkana culimadu waxay yidhaahdeen wax badan baa lagu xifdiyey oo lagu ilaaliyey oo culumtan hadda jirto oo dadka yacni muslimiintu ay hayaan oo khayrka iyo sharta u kala caddaynayso kulligood waxaa weeyaan wax uun qalin lagu qoray iyo warqad lagu dhigay waaye qalinka iyo kitaabadaas iyo qiraa'adaas ayaana dadku marka hadday taariikh noqon lahayd ay ku waartaa taariikhda haddii ay noqon lahayd waxyigii uu baaqi ku yahay oo ilaahay uu waafajiyey dadkii mu'miniinta ahaa inay qoraan qur-aankii waa la qoray sunnadii nebigaa la qoray macnaheeduna ma ahan qoraalka keliya inay wax ku waarayaan ay ku sugnaadaan ma aha bal nooc xifdiga ka mid oo aasaasi u ah waaye waayo qur-aankii intaan la qorinba qalbigaa lagu hayay oo waa la xifdi jiray sunnada nebigana sidaasay ahayd intaan la dawinin oo aan la qorin korkaa laga hayay oo dadkay ku kala dhex jirtay hadba waa layska warinayay laakiin markii inay dayacanto laga cabsaday ayaa qoridda la kaalmaystay qoriddu marka waa kaalmaysi la kaalmaysanayo weeyaan de insaanku marka nebigeenu isaga waxna ma qori jirin waxna ma aqri jirin laakiin isaga sharafay u ahayd isagoo waxna qorin waxna aqrinin ayaa haddana cilmigan oo korka ka haayay xikmadda iyo cilmigan qur-aanka iyo sunnada iyo waana mucjizo ilaahay uu mucjizo uga dhigay laakiin dadka intooda kale uminimada nuqsaan iyo cay ayay ku tahay dadka intiisa kale oo qofku haddii uu yidhaahno waxba baran maayo waxna ma sida loo akriyo loo qoro ma baranayo naqsi iyo ceeb unbay ku noqonaysaa laakiin nebiga xikmadaa ku jirtay oo mucjizana waa ku jirtay in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka yeelo ummi uu ka yeelo callama wuxuu barbaray alle al insaana insaankii wuxuu baray maa shaybuu baray lam yaclam uunan ogeyn ayuu baray marka cilmiga iyo jahliga yaa horeeyey aayaddu waxay tusa inuu jahliga horeeyo qofka aslan wuxuu ku dhalanaa jahli isagoon waxba garanaynin cilmiga iyo ayuu marka tartiib tartiib siduu wax ugu baranayo wuxuunan ogeynuu ka jaahil ahaabuu dib ka baranaa insaan shanigiisu ah ilaahay laakiin waa caliim isaga cilmigiisana wax jahliyo ka horeeyey ma jiraan ilaahay subxaanahu watacaala laakiin insaanku jahli baa u horeeya saa darteed marka qof inuu yiraahdo waxbaan uun iska bartay anoon cilmi baranin ama tacalum iyo aanan gelin yaa wax igu soo degeen sax ma noqonaysa oo xadiid baa isagana wuxuu ahaa inama alcilmu bitacallum cilmigu waa barasho cilmigu barashow ku imaadaa sax rasuulka sala allahu calayhi wasalam intuu jibriil ku dul aqriyo ayuu korka ka qabanayay laakiin taa ilaahay baa nebigu la jiray oo ku kaalmeynaya dadka intiisa kale laakiin mucaalajo iyo dadaal yay wax ku baranayaan callama wuxuu barbaray alle al insaana insaankii maa shay buu baray lam yaclam ounan ogeyn marka aayadahan madmuunku marka waxyi iyo cilmi kalema taga ma kala tegaya marka waxyigiiba haddii qiraa'o lagu bilaabay dadku inay wax bartaan oo ay waxyiga aqoon u yeeshaan ooy diintii bartaan ayay aayaadku aayaadka aynugu tirtirsiinayaan kalaa ina alinsaana layatqaa an ra'aahu istagnaa kalaa xaqan waxaa dhab ah ina alinsaana insaanku layatqaa mid xadgudbaya waay oo xadkii loogu talagalay mid dhaafayo gudbaya waay muxuu saa u yeelayaana an ra'aahu lian ra'aahu inuu lian ra'aa inuu arkay hu ay nafsahu nafsadiisii inuu u arkay istagnaa mid ku deeqtoon yacni deeq inuu deeqtoomay oo waxa maal iyo cilmiga uu haysto ku deeqtoomay sidaa inuu isu arkay insaankii oo nafsadiisa uu u arkay darteed ayuu u xadgudbayaa marka kalaa bimacnaa xaqan yaan leenahay kelimatu radci iyo zajri hadda ma aha kalaa ay xaqan haddii laakiin radci iyo zajri laga dhigo waana sida ay xarafkan kalaa macnihiis uu tusayo waaye maxaa ka horeeyey oo laga canaananayaa de wax yacni kalaadan aayaadka ka horeeyo wax layska canaanta maba ahane meeshii maba yaallaani bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa radci iyo zajri kalaadan waxaana laga fahmayaa bay leeyihiin warka soo soco socdo ara-ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa yacni war qof inuu qof tukanayo ka reeba salaada arrintaa ka joog kalaa ka joog ah maxaa laga joogayaa waxa laga hadli doono ee abujahal uu ku kacay ee ah inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ka celiyey inuu tukado marka haddii kalaada laga macneeyo radci iyo zajri laga macneeyana waa sidaas oo warka yacni aayaadka soo socdo macno ku jiro ayaa marka zajrigu uu ku dhaca iyo radciga haddii la yiraahdo kalaada bimacnaa xaqan laga macneeyana wax ishkaalaba male markaa kalaa xaqan waxaa dhab ah ina alinsaana insaanku layadqaa mid xadgudbaayo waay oo rabbigii ku santaagaya korkiisa oo awaamirta rabbi ka santaagaya waay muxuu saa u yeelayaa oo amarka rabbi oo uga santaagayaana an ra'aahu lian ra'aa inuu u arkay inuu arkay hu ay nafsahu isaga nafsadiisa inuu u arkay istagnaa inuu deeqtoomay oo uu ka deeqtoon yahay waxyiga iyo diinta ilaahay inuu ka deeqtoomo oo ka maarmo ayuu nafsadiisii u arkay ee wuxuu ka deeqtoomi karaana ma jiro laakiin isaga unbay sidaa la tahay ra-aada marka faacilkeedu waa insaankii hu-diina damiirkaana insaankiibuu u laabana marka faacilkii iyo mafcuulkiiba inuu hal hal qof isku ahaado waa dhici kartaa afcaalulquluub afcaashu markay tahay afcaasha sidan oo kale ah ra-aa bimacnaa calimo wa afcaasha noocan oo kale ah way bannaan tahay marka faacilkeeda iyo mafcuulkeeduba hal un inuu isku ahaado dhowr ficilna waa jiraan laba ficil meelaha oo kalena waa sheegaan oo afcaalulquluub aan ahayno cadima iyo inaan yani ay ka mid ahayd ayb waaan yani waan iswaayey waa la dhihi karaa waa iswaayey oo kale adoo laba ficil oo kale ay sheegaan kuwan laakiin afcaalulquluubta iyaga ra-aadan hadda ay ka mid tahay bimacnaa calimo waaye ama iyagu marka mafcuulkii faacilkii iyo mafcuulkii hal waa isku ahaan karaan kalaa ina alinsaana insaanku layataa mid xadgudbaayo waayo xadkiisii dhaafayo rabbi awaamirtiisii ku santaagayo waxyigii ka jeesanayo muxuu saa u yeelayaana an ra'aahu lian ra'aa inuu arkay insaankii hu nafsahu nafsadiisa oo u arkay istagnaa inuu deeqtoomay saasuu nafsadiisii u arkay ayb markuu xoolo iyo maal iyo dad iyo ciidan uu helo inuu deeqtoomo oo nafsadiisii cid kaleba uunan u baahnayn waxyi uunan u baahnayn cid wax u sheegtaa inuunan u baahnayn saasuu isu arkayaa ayb ina ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayaa arrujcaa noqoshadu ay ahaatay rujcaa waa masdaru rajaca rujcaa sida bushraa oo kale ay tahay ina ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah unbaa arrujcaa noqoshadu ay ahaatay jumladan marka waxay jawaab u tahay an ra-aahu istaqnaada isaga soo isuma arkin inuu ka deeqtoon yahay waxyiga iyo saa-a isu aragtay maahane waxaa la leeyahay ina ilaa rabbika rujcaa halkaad u laabanayso niihow rabbigaa xaggiisaad u noqonaysaa yacnii midkaagan marka durayo diinta oo waxyigii inuu ka maarmo isu arko adigan sidan adigoo maalkaagii iyo ciidankaagii ugu dhex jiraad dhimanaysaa waa lagaa kaxaynayaa marka lagaa kaxeeyana xagga rabbiyaad aadaysaa intaasna qof inkiri kara ma laho qof walba inuu dhimanayo waa ogyahay haddii la dhintana xagga rabbi unbaa la aada marka inaad kibirto oo aada san taagto ood waxyiga inaad ka maaranta isu aragto taasi wax dana kuu keeni mayso marka aayaddan waciid baa ku jiro haadaa waciidun akiidun waa waciid aada iyo aada u adag qofka marka daaqiga ah ee xadgudbayna ayaa waxaa loo iclaaninayaa oo loo sheegayaa in rabbi xaggiisa uu aadi doono oo u laaban doono ina ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayaa arrujcaa noqoshadu ay ahaatay rabbigaa un intii ka ah meel kale loo noqon maayo laa ilaa gayrihi ara-ayta bal ii sheeg niihow alladii kii yanhaa reebayo cabdan addoon ka reebayo oo ka celinayo can isalaati salaaddii ka celinayo idaa goortii sallaa uu tukanayo bal ii sheeg axad addoon ka celinayo markuu tukanayo marka idaa sallaadan baa waxaa laga fahmaa nahyigu meeshuu ku tacalluqo ku xiran yahay waxaan uu ka celinayo waa salaada salaad ood acmaal badani ah qofkiina laga arki karo oo iimaankiisu tarjamayso waa salaadii taasuu ka celinaa marka ayb aayadahan marka waxaa la yidhaha abujahl bay kusoo degtay ayay kusoo degeen saddexdan aayadood ilaa iyo suuraddaba ay ka dhammaato saddexdan ara-ayta ilaa suuradda aakhirkeeda ee waxay ka waramayaan abujahl abujahl baa nebigoo tukanaya wuxuu yidhi marka haddii aan arko isagoo tukanaya wallaahi la ata-ana calayhi waa ku istaagayaa buu yidhi madaxaan qoortaan uga istaagaya haddaan arko isagoo tukanayo tii baa marka rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay oo wuxuu yidhi wallaati waalcuzaa lain ra-aytuhu yafcalu dalika haddaan arka isagoo tukanayo sujuudayo la ada-ana calaa raqabatihi luquntiisaan ku istaagayaa wala ucafiranna wajhahu fi turaab wejigiisana ciid ayaan ka buuxinayaa ayb marka de malaa-ig baa timid oo marka waa awoodi waayey waana usoo dhaqaaqi waaye hadduu usoo dhaqaaqi lahaana wuxuu xadiidku leeyahay nabiga sal l slama hadduu soo dhaqaaqi lahaa malaa-ig ayaa kala dafdafi lahayd isagii marka mawnan soo dhaqaaqin ara-ayta bal ka waran oo ii sheeg alladii kii yanhaa reebayo cabdan addoon ka celinayo can isalaati salaaddii ka celinayo idaa goortii sallaa uu tukanayo ara-ayta bal ii sheeg in kaana haddii uu ahaaday huwa kaa salaada laga celinayo addoonkaa salaada laga celinayo haddii uu ahaaday cala alhudaa hanuun korkiisa haddii uu ahaaday bal ka waran ow amase amara uu farayo bitaqwaa alla kacabsi uu farayo ayb haddii sidaa uu ahaaday ayanhaahu aydan ma ka celinayaa marka ara-aytadan jawaabay rabtaa istifhaamkani jawaabuu rabaa jawaabkuna marka wuxuu noqonayaa ayanhaahu canhu aydan waa lasoo qadaraa ara-ayta bal ii sheeg in kaana haddii uu ahaaday huwa kaa laga celinayo salaada cala alhudaa hanuun korkiisa haddii uu ahaaday bal ii sheeg ow amase amara uu farayo bitaqwaa alla kacabsi haddii uu markaa faray oo uu dadka farayo haddii xataa haddii ay xitaa sidaas tahay ay anhaahu canhu ma ka celinayaa addoonkii salaadii sidii miyuu uga celinayaan taasaa marka u qadaran oo halkaa marka laga qadaraya ra-aytada dambe iyada muqa shayga loo qadarayo yacni jawaabteedu waa iska caddahayo way imaanay ara-ayta bal ii sheeg in kadaba haddii uu beeniyey ara-aytahu ma aragtay yacni bal ii sheeg in kadaba haddii uu beeniyey oo iimaankii uu beeniyey watawallaa uu jeestay can daacati rabbihi rabbigii daacadiisa uu ka jeestay alam yaclam miyounan ogeyn miy miyaanu ogaanin isaga biana allaha alla yaraa inuu arkayo miyaanu ogaanin jawaabtii marka waa taan alam yaclamna bimacnaa alam yuuqin ayb in kadabada jawaabteedu alam yaclamtaasay dhaceen ara-ayta bal ii sheeg in kadaba haddii uu beeniyey midkaa gaalka ah ee ka celinayo qofka mu mu'minkee tukanaya addoonka tukanaya salaada ka celinayo bal ii sheeg in kadaba hadduu isagu rabbigii beeniyey watawallaa uu jeestay tafsiirka loo badan yahay ara-aytayaalkan saddexdaa iyo yacnii waxyaabaha ku jira kaasaa loo badan yahay midkan aan sheegnay mid kalea jiro marka waxa dhanba marka u celinaya kan gaalka ah oo ara-ayta bal ii sheeg in kaana haddii uu yahay midkaa addoonka ka reebaya salaada waa abujahl calalhudaa hanuun haddii uu korkiisa yahay siday isaga la tahay ow amara ama uu faray bitaqwaa alla kacabsi inuu faray hadday la tahay oo sidaa ay la tahay bal ka waran xoogaa marka taqdiiraadkaas iyo waxaa ka fiican marka sidan caadiga oo aan wax taqdiira aan usii baahanaynin yaa ka fiican ara-ayta bal ii sheeg in kadaba haddii uu beeniyey iimaankii uu beeniyey watawallaa uu jeestay abujahl oo yacni daacadii uu ka jeestay ayb marka nadmu laaya waxa ay tahay ara-ayta aladii yanhaa cabda idaa sallaa walmanhiyu cala alhudaa uu yahay aamirun bitaqwaa wannaahi kan reebayana mukadibun mutawallin hay-adahan marka tafsiirkooda xoogaa waxaa adaygaa ku jiro laakiin taqdiirku sidaanu u dhisan yahay ara-ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa waa lagu bilaabay bal ka waran midka addoon tukanaya markuu tukanayo salaada ka celinayo ara-ayta in kaana cala alhudaana macnaheedu waxaa weeyaan walmanhiyu kan laga celinayo salaada inuu tukadana cala alhudaa uu hanuun ku taagan yahay aamirun mid faraayo uu yahay bitaqwaa alla kacabsi uu yahay bal ka waran wannaahi ara-ayta in kadaba waayo marka wannaahi kan reebaayana mukadibun uu yahay mid rabbigii beeniyey mutawallin jeestay caniliimaani ka jeestay ayb famaa acjaba min hada yaa ka yaab badan arrinkaanay ka dhigan tahay istifhaamkiina marka muxuu noqday tacajub litacjiib baa loo keenay marka aayadda hore ara-ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa addoon tukanayo salaadii ka reebay ara-ayta in kaana cala alhudaa kan salaada laga reebaya hanuunuu ku taagan yahay ow amara bitaqwaa alla kacabsi buu dadka faraa wax lagu eedo ama laga celiyo oo xun maba sameynaya ara-ayta in kadaba midka wax yacni kamidka dadka wax ka celinayo waa abujahale bal ka waran in kadaba watawallaa hadduu isagu xaaladaa ku jiro sow la yaab ma leh alam yaclam alam yuuqin miyounan yaqiininin biana allaha alleh yaraa inuu arkayo rabbi inuu arkayo miyaanu yaqiininin ounan ogaanin intanna marka waa goodi iyo waciid war miyuusan u jeedin ilaahay inuu arkaayo ayb intaasi marka waa goodi aada iyo aada u culus alam yaclam miyounan ogaanin abujahalka sidaa yeelay iyo wixii la mid a bian allaha alla yaraa inuu arkayo oo uu abaal marinayo marka waxa uu sameynayo kalaa ka joog ah lain lam yantahi lawallaahi in lam yantahi haddii uunan ka joogin ee uunan ka harin lanasfacan qabanee oo qabanee yacni jiidnee oo jiidnee binnaasiyati foodii foodii jiidnee oo ka qabanee foodda naasiyatin food jiidnee foodda oo kaadibatin wax beenisay khaadi'atin oo gafsan fooda oo kaadibatin tu wax beeninaysa ah khaadi'atin gafsan marka la nasfacan waxaa ku jira nuunu tawkiid khafiif ah alifaa marka lagu taaga lanasfacaa ayaa loo qoray ayb marka cinda alwaqfina de aliftaas saas waa lagu istaagaaba iyadaa lagu istaagaya waabdilanha bacda fatxin alifa waqfan kamaa taquulu fii qifan qifaa ayb kalaa ka joog ee lain lam tantahi lawallaahi yo in lam yantahi haddii uunan ka joogsanin waxa uu samaynayo lanasfacan lanasfacan lawallaahi yo nasfacan jiidne oo jiidne wa asafcu waa alqabdu qabasho ashadiidu adag waaye bijadbin oo ay la socoto weliba jiidid lanasfacan waa jiidaynaa waaye binnaasiyati fooddaan ka jiidaynaa fooddii naasiyatin marka ka bedelo waxaa tiraa naasiyatin food ayaan jiidaynaa marka bedelkii macrifo in nakiro laga bedelo waa bannaan tahay aayadahan waxyaabaa loo daliishadayba ka mid tahay qaarna waxay leeyihin ma banaanee laakiin waxay nakiro hadda midaani waa ka sokaysaa maadaama nakiro mawsuufo ah ay tahay xoogaa macrifay kusoo dhawaatay bay leeyihiin naasiyatin food ayaan jiidaynaa kaadibatin fooda oo kaadibatin saaxibkeeda ou beenaalo yahay khaadi'atin saaxibkeeda uu yahay mid gafsan macnaha waxay ka dhigan tahay ay kaadibun saaxibuhaa khaadi'un saaxibuhaa qofkeedaa gafsan oo yacni beenlow ah ayb falyadcu ha u yeero marka naadiyahu laamku marka falyadcu sida caadiga laamul amri waayo hadda laakiin amarka macnihiisu waa amru tacjiiz waayo isagaa la cajzi gelinayo waxaa la leeyahay falyadcu ha u yeero naadiyahu qoladiisa ha u yeerto golihiisa dadka u joogo ha u wacdo ha u yeerto sanadcu u yeeranee annagana azabaaniyata baan u yeeranaynaa naarta ee malaa-igta wax ciqaabto oo marka ahlu naarka kuwa ciqaabo yaanu u yeeranaynaa kalaa ka joog ah laa tudic ha adeecin hu kaa ha adeecin lasoo tilmaamay wasjud oo salaadii inaad ka tagta ha ku adeecin wasjud sujuud waqtarib dhowow oo xagga rabbigaa u dhowow oo ay waqtarib min allahi tacaala u dhowow falyadcu ha u yeero naadiyahu naadigu marka waa ismun lilmakaan alladii yajtamicu fiihi lqowm meesha ay dadka ku kulmaan way yuqaalu waxaa la yidhaha nada lqowmu nadwan dadkii waa kulmeen kulmitaan wanadwatu aljamaacatu baa la yidhaha wayuqaalu naadin meeshay ku kulmayaan naadin waxaa kaloo la yidhaha nadiy-na waa la yidhaha wa axsanu nadiyanna waa soo marnay fi suurati maryam badanaa laakiin waxaa lagu ilaaqaa marku dad joogo goluhu markay dad joogaana naadi lagu ilaaqa haddaan la joogin waxba naadi lama dhaho marka hadda naadiyahu meeshay meesha lagu kulmo hadda macnaha meesha lagama rabee dadka ku kulansanaaba loo jeedaa falyadcu ha u yeero naadiyahu golihiisa kuwa ku kulansan oo isaga qoomka u ahoo uu markaa yacnii dhabarka u ah ee uu isku hadlaynayo ha u yeerto sanadcu u yeeranay annagana jawaabta amarka jawaabtiisa sanadcu u yeeranay azabaaniyataan u yeeranaynaa zabaaniyatun waa jamcu zibniyin zibniyun maakuudun min azabni wahuwa dafcu zabnu asalkiisa waa riixidda ibnu cabaas wuxuu yihi yuriidu zabaniyata jahannam jahanamo zabaaniyadeeda ayaa laga wadaa sidaabaa lagu magacaabay liannahum yadfacuuna ahla nnaari ilayha ahlu naarkay ku riixaan jahanama walciyaadu billah jahanamay ku riixaan saasaa zabaaniya loo yiri marka sanadcu waxaan u yeeranaynaa innagana u yeeranay azabaniyata kuwa malaa-igta ahlu naarka naarta ku tiqa tiqeeyo ku riixo ayaanu inaguna u yeeranaynaa ayb kalaa marka hadda u yeerashada ilaahay waxba ugama baahna isagaba waa yani iyagoon iyaga lagu salladinba u ciqaabi karaaye kaalmo kama rabo ilaahay malaaigte malaaigta amaruu siinaya amarkiisayna qaadanayaan kalaa ka joog eh radcigu marka abujahl waay war niyahow sidan samaynayo dadka diinta ka reebayo ka celinayo war niyahow joog waayo macnaha arrintaa ka joog waxaan aad ku dhex jirtid laa tudic ha adeecin nebigaa marka khitaabka u socdaa waana iska caam laa tudic ha adeecin hu isaga ha adeecin fii tarki salaati salaada ka tegisteeda ha ku adeecin waay wasjud sujuud waqtarib dhowow oo rabbigaa u dhowaaw sujuudii iyo iqtiraabkii waa laysku keenay maxaa dhacay aqrabu xadiidkii waatou ahaa aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku markuu ugu dhowaansho badan yahay rabbigii waa marka uu sujuudsan yahay ku sujuudsan uu yahay fa akhiru ducaaa fiiha marka muhimaddu waxay tahay mar walba waxaa jiray dad dadka ka celiyo waddada toosan oo cibaadaadka rabbi la caabudaya dhibsanayo iyadoon waxna laga hadlaynin dadka u diidayo tubtaa toosan kuwaas inaan marka la adeecin oon la maqlin oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa uon loo jeesto ilaahay baa iyagana kaa kaafinayo adiga laakiin marnaba addoonnimada waxaad rabbi ugu dhowaanaysid oo salaada ugu weyn tahay bacda tawxiid ha ka tegin waay suurat lqadr inaa anzalnaahu fii leylati lqadri baa lagu magacaabay suuraddan